magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa martigelisay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saarayay halista tahriibka iyo saameynta qotada dheer ee ku reebayo nolosha dhalinyarada soomaaliyeed kulankani ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha maxaliga ah ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland wakiilo ka socda hay-adaha samafalka ururada dhalinyarada aqoon-yahano iyo waalidiin inta uu socda kulanka waxaa si qotar dheer looga dooday sababaha dhalinyarada ku riixaya tahriibka dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka khatarta ah iyo sidii loo heli lahaa xal waara oo lagu yareyn karo qulqulka tahriibka halkan taagan dowladii waxa weeye kama laha wax aragtiya oo dalkan in lagu xoojiyo oo dadkii shaqaabuur loo sameeyo oo bulshadii lahay dhalinyaradii in lahayo bay u baahan yihiin ninka dhalinyarada oo maanta wax bartay oo jaamacadaha dalka ka baxay oo waxa weeyaan shaqo tegi karin iyo xirfado kale laga shaqeeya aysan jirin maxaa ku diidaysa inuu ninkaasi qoyskiisa waxa weeye ay bari taaraan uu dalka ka baxo
arrinta marka hadda soo jirta waddanku inuu fiican yahay waddanku inuu waddan khayraad laleeyahay waxaasoo dhan wax laisku haya ma aha waxa laisku hayaa waxay tahay karanti hadda maxaa taagan dhalinyaradu sida faadimo xoosh iyo yarki kale oo cabdijabaar uu sheegay
dhinaca kale mas-uuliyiinta ka hadlay kulankan ayaa carabka ku dhuftay in tahriibka uu noqday masiibo qaran oo khilaafatay nolosha kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed waxaana sidoo kale looga hadlay doorka ay bulshada iyo dowladda waalidiinta ay ku leeyihiin ka hortaga in dhalinyarada laga wacyigeliyo halista tahriibka uu leeyahay
haddaan baycada ganacsiga wax laga bedelin xaaladda way kasii daraysaa runta marka loo hadlo waayo ganacsigu ninety percent shaqo abuurka isaga gacanta ku haya haddii isagan la tahriibiyo haddii waa meesha xaalad faraha ka baxaysa jiilka maanta baxaayo maaha jiil oo daciif ah oo problem psychology haysta ma anaa psychology ah jiilka maanta tegaya rajo ma haysto saddex boqol garow maa lagu noolaadaa wala soomaaliya haddaad aadashin jiilka usoo degta afkaartooda dhegeysta maxay u baxaayaan dalkan ilaah baa kugu abuuray minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iimaanku marka inuu dhaqdhaqaaqo oo haddii alla kooraya khayrkiisa iyo wanaagiisa labadaba baan dardaarmayaa mas-uulka meesha uu ku hallaysan waayo ciyaalkiisa qof caqlile oo joogaya ma jiro wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha puntland hodan saciid oo kulanka ka hadashay ayaa dhalinyarada kula dardaarantay in ay ka digtoonaadaan tahriibka
xaaladda ay marayaan iyo nolosha adag ay sii jibaaxayaan iyo riskiga iyo khataraha faraha badan oo ka horeeya oo qaarkoodna ay sunugeen qaarkoodna ayagoo og ay u bareerayaan marka in wax layska weydiiyo cilmi baaris ballaaranna laga sameeyo waxyigelinna laga sameeyo waxa aad ka tegaysid iyo waxa aad maraysid oo mudanaysid haddii waxa aad mudanaysid ay khasaaro badan yihiin waxa laguu qaatay waxa aad ka tegaysid inaad la joogtid